بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وحان وليك جرها تفسير القرآن الكريم كأه سورة يونس نمانكي قالب أها المشركي عرب نمانكي مكة جوغي النبي الله صدري قرآن كإلهي ديدي وأهيستي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وإساقوا لي متيبا لغا لياه markay yidhaahdeen qur'aanka wax ka bedel si aan u aqbalno yuu nabiga xaqiiqadiisu u sheegay inuu yahay ilaahay waxyigiisa inuu raacayo oo iyidha haddaan wax ka bedelo oon ilaahay caasiyo ilaahay cadaabkiisa ayaan ka baqayaa sidaas ayuu yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam saasaa ilaahay u laqinay tii baan weli ku dhex jirnaaye qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow low shaaa allaahu ilaahay haddii uu doonayo maa talowtuhu qur'aankan ma aanan aqrin lahayn calaykum idinka korkiinna idinkuma aanan aqrin lahayn macnaha waxaa weeye ilaahay nabi igama dhigi lahaynoo qur'aankan maa talowtuhu calaykum idinkuma aanan aqrineen idinkuma aanan aqriyeen haddana waxaan ku aqrinayaa doonista ilaahay uu doonay walaa adraakum bihi mana idin ogeysiiyeeno war rasuul baan ahay iyo ilaahay baa isoo diray iyo ma aana idin odhan lahayn walaa adraakum bihi idinma aanan ogeysiin lahayn faqad xaqiiqe eh labistu waa nagaaday fiikum idinka dhexdiinna cumuran cumri dheer yaan min qablihi qur'aankan aan ku nagaa qur'aankan intaan laigu soo dejino aan laigu aqrinin waxaan idin dhex joogay zaman aad iyo aad u dheeroo afartan sanayaan qur'aankan ka hor ayaan idin dhex fadhiyey weligayna idinma ogeysiinin mana aadan idinku aqrinine afalaa tacqiluuna miyaydan caqli lahayn oo caqligiinna intaad ka shaqaysiisaanood fiirfiirisaan ood fikirtaan inaad ogaataan qur'aankan mucjiska ah mu una ahaanin ilaa ilaahay agtiisa gaaladu waxay arkeen nabigeenna sala allahu calayhi wasalam cumrigiisa bilowgiisa markuu maalintuu dhalanayay ilaa afartan sano way arkayeen waxay caalim ku yihiin oo og yihiin axwaashiisa oo dhan waxay og yihiin nabigu inuusan waxba daalacanin kitaab inuusan waxba ustaad iyo cid waxbartay ayna jirin kama una barinin axad waxaa weeye afartan sano oo go'dayna wuu dhexjo wuxuu la yimid bihaada kitaabkan weyn ee kulmiyey cilmiga oo dhan iyo axkaam oo dhan iyo akhlaaq oo dhan iyo qisasul ambiyaa oo ay nimankoodii fusaxada ahaa iyo kuwii balaaqada badnaa isagoo kale inay la yimaadaan ay ka cajizeen marka wuxuu yidhi faqad labistu fiikum cumuran afartan sanaan joogay idin dhex joogay min qablihi afalaa tacqiluuna miidan caqli lahayn marka allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala isagoo u jeedo nimankan faman adlamu yaa ka dulmi badan ma jira weeye yaa ka dulmi badan oo ka gardarra badan ma jire minman qof iftaraa abuurtay cala allaahi ilaahay korkiisa kadiban been ku abuurtay aw amase ma ahee kadaba biaayaatihi ilaahay aayaadkiisii beeniyey innahu sida jirto laa yuflixu ma liibaanayaan almujrimuuna mujrim ma liibaanayo marka allah subxaanah wa tacaala isaga oo la yimid istifhaam oo la yidhaahdo inkaari yuu wuxuu yidhi axad ka dulmi badan oo ka xadgudub badan ma jiro qof abuurtay ilaahay korkiisa been waxaa loo jeedaa markii ay sheegeen qur'aankan kariimka ah in uu nebi maxamed sameeyey ow kadaba biaayaatihi aayaadkiisii u yimida xaq ahaa beeniyey innahu laa yuflixu almujrimuuna mujrimiin weligoodna ma liibaanayaan macnaha mujrimka la sheegayo waa iyaga eh weligoodna ma liibaanayaan intaa markii la soo sheegay qur'aankaas cajabka badan ee aan soo sheegnay diideen nebi maxamed bay diideen macbuudka la soo tilmaamay awooddiisa iyo cilmigiisa iyo qudradiisa ayay diideen bal waxay caabudu fiiri hadda iyagana wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaahi alla sokadii maa laa yaduruhum waxaan waxba ka dhibaynin walaa yanfacuhum waxna aan u taraynin ayay caabudayaan wa yaquuluuna waxay odhanayaan haa-ulaa'i kuwaas oo asnaamta ah haa-ulaa'i kuwaasi shufacaa'unaa waa kuwii noo shafeeci lahaa oo markii qiyaamo la gaadho ilaahay nooga arg nooga ergeyn lahaa oo maxaa maay iyagu ilaahay iska caabudaan marka nimankan gaalada aslama ilaahay inuu jiro way ogaayeen oo wala in sa'altahu man khalaqa asamaawaati waalarda layaquulunna allah buu qur'aanka yidhi marka waxay odhanayaan wax aan waxba ka jirin oo sanamkan ay caabudayaan wuxuu wuxuu masilaa xiddiga hebel ah xiddiga hebel ahna wuxuu masilaa malagga hebel ah malagga hebel ahna waa ilaahay banaadkiisii weeye waxaan rabnaa inaan halkaa xarigga kaga xidhanno ilaahay ay nooga shafeecaan taasi marka wax la maqli kara ma aha marka waxaa leey war waxaan oo dhan intaad dhinac iska dhigtaan ilaahay toos u caabuda iyagu waxay leeyihin marka annagu dad dembigii ka batay oo muxuu ahaay ilaahay inaan toos ula xidhiidhsanno ma dhici karto saasay odhanayaan ilaahayna wuxuu leey war wax kastoo dembi ood wadato anaa kaa maydhaya irumee oo waxaa weeye caabud wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaahi ilaahay sokadii maa asnaam bay caabudayaan waxyaabo laa yaduruhum aan waxba dhibaynin hadday caabudi waayaan walaa yanfacuhum aan waxna u taraynin hadday caabudaan oo iska jamaadaad engede engegay ah oo nafcina u soo jiidaynin dhibna aan ka celinaynin wayaquuluuna waxay odhanayaan haa-ulaa'i kuwaas oo asnaamta ah shufacaaunaa waxaa weeye kuwii noo shafeecay noo shafeeci lahaa cinda allaahi ilaahay agtii waa dhagax aan waxna arkaynin waxba maqlaynin qul waxaad ku tidhaahdaa nebi maxamedow atunabbi'uuna allaaha ma ilaahay baad u warramaysaan bimaa laa shay laa bimaa bimaa shay laa yaclamu uusan ogeyn fi samaawaati cirarka dhexdooda uusan ku ogeyn walaa fil ardi dhulka dhexdiisa uun ku ogeyn maad idinku ogaateenoo ilaahay aad u sheegaysaan xaggee xaggay ka ogaanayaan waxaa weeye waxaad ku dhahaa mushrikiinta ama waxaad ilaahay u warramaysaa ku shariig ah ama wax shafiicayo ergeynayo oo ku sugan samaawaadka iyo ardada oo ilaahayna uu ogeyn wa huwa callaamu alghuyuubi ilaahay wax maqanoo dhan wuu ogyahay cilmigiisana wax alla wixii jiroo dhan buu koobaye xaggeed waxaa ka keenteen marka ma jira weeye waxa shafeecayaed sheegaysa iyo shariigan iyo waxani oo ilaahay maan ogeyn miyaa hadduu ilaahay og yahay ma wuu idiin dayn lahaa ama caabuduu idin dhehi lahaa marka wayaquuluuna waxaad tidhaahdaa qul atunabbi'uuna allaaha bimaa laa yaclamu uusan ogeyn ilaahay fi samaawaati walaa fi lardi subxaanahu ilaahay wuu hufan yahay wa tacaalaa wuuna sarreeyaa camaa waxyaabaha yushrikuuna ay ugu shariig yeelayaan wamaa kaana annaasu ilaa ummatan waaxida tanna ilaahay wuxuu sheegayaa aslanba oo dadku inay ogaadaan la rabo koonkan iyo bini aadamkan iyo kulli asal waxaa u ah ilaahay cibaadadiisa ilaahay tawxiidkiisa diinta ilaahay iyo tuhur yaa yaa u ah wax alla wixii gaalnimo ah oo munaafiqnimo ah oo oo dembiyaal la gala ah waxaasoo dhan waa wax soo darriyey oo waxaan ognahay dembi ilaahay lagu caasiyo waxaa ugu horreeyaan nidhi kibir baa ugu horreeyey ibliis baa la yimid kii ku xigayna waxaa weeye ibnay aadam markuu dil ay keeneen aayaddu marka waxay inoo sheegi inay bini aadamku toosnaan jireen kadibna ay qalloocdeen yaa halkana looga sheegayaa ilaahay wuxuu idhi subxaanahu wa tacaalaa wamaa kaana annaasu dadku ma aynan ahayn ilaa ummatan waaxida ummad keliya oo tawxiidka mid ku ah ayay ahaayeen fitrata allaahi alatii fatara annaasa calayhaa ummatan waaxida faاkhtalafuu markaasay iskhilaafeen diin waaxida oo islaam ah oo milladun wax laga gaadho markaa kadib bay kala tageen oo waxay noqdeen axzaab iyooyin waxaa maxaa yeelay bayna aadam wa nuux waxaa u dhexaysaa layidhi toban kun oo sano oo kulligood intaa islaamka ay ku sugnaayeen marka wakhtigii nebiyullaahi nuux ayaa waxaa way la caabuday asnaamta alla wuxuu yidhi markuu sidaa yidhi fakhtalafuu walowlaa kelimatun kelima haddii aynan ahayn kelimadaasoo sabaqad oo hormartay min rabbika rabbigaa ka hormartay la qudiya waa la xugmin lahaa baynahum iyaga dhexdooda fii maa shay baa lagu xugmin lahaa fiihi shaygaa dhexdiisa yakhtalifuuna ay isku khilaafayaan ilaahay wuxuu yidhi walowlaa kelimatun sabaqad min rabbika waa qadallaahi iyo wa qadarihi oo abaalkooda ilaa yowmi alqiyaama in loo bandhigo kuwanaa la sheegay nabiga la joogo laqudiya baynahum fii maa fiihi yakhtalifuuna waxay isku khilaafayaan waxaa weeye cadaabka adduunyada loogu soo dedejin lahaa weli waxaan ku jirnaa nimankii gaalada ahaa oo kolba gaalnimadooda meel looga imanayo wayaquuluuna haddana waxay odhanayaan lowlaa unsila maa la soo dejiyo calayhi calaa muxammadin nebi moxamed korkiisa aayatun mucjize maa lagu soo dejiyo oo min rabbii xagga rabbigiisa maa lagaga soo dejiyo faqul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow innama alghaybu waxa maqan lilaahi ilaahay baa iska leh haybka waxaa laga wadaa ilaahay baa marka aayaadka iyo mucjizada iyo waxay ka mid tahay waxyaabaha aniga iga maqan aniga waxaa liigu ogyahay inaan bashiiran wa nadiiran aan ahaado oon dadka u digo oo aan dadka u bishaareeyo taasay anigu taladaydu tahay marka sidaa dara faqul waxaad tidhaahdaa aayadda in la keena aada codsanaysaan waxyaabaha ilaahay uu khaaska la yahay yay ka mid tahay walaa ya'tii bilaayaati ilaa huwa ilaahay unbaa keeni kara innama alghaybu lilaah faintadiruu korta oo suga innii aniguna macakum inagoo isla jiro min almuntadiriina kuwa sugayo ayaan ka mid ahay cadaabka aayaadkaase waxaad yeelaysaan idinkuna suga ayaa la yidhi marka intaasay maxaayay qur'aankii ayuu kala hadlay haddana waxaan arkaynaa markii cadaabkii ay ay doonayeen oo noo soo dedeji iyo waxa ay lahaayeen markuu ku soo dega say u cabanayaan iyo sida ay yihiin oo ilaahyaalkii kale ay u iloobayaan oo ilaahay keliga ay ugu soo hadhayaan ee aayaduhu meesha noo sheegayaan alla wuxuu yidhi waidaa adaqnaa haddii aan dhadhan siino annaasa dadkii raxmatan naxariis min bacdi daraa'a xaala dhible oo ku dhacday kadib daraa'a waannu soo sheegnay waidaa adaqna annaasa dadkii haddii aan dhadhan siino raxmatan naxariis min bacdi daraa'a dhibka bacdi oo min bacdi daraa oo massathum taabatay naaskaha ma dadka waxaa looga jeedaa kufaaru maka gaaladii mako waxaa la wariyey ilaahay in uu ku salliday abaar weyn waxayna ahayd nabigaa habaaray ilaa ay ka uga dhowaadaan inay halaagsamaan oo cidhib go'aan oo nabigaanaa yidhi calayhi salaatu wassalaam allaahuma shaddid wad'ataka calaa mudar allaahuma khud calayhim siniina ka siniini yuusuf ilaahu abaarihii wakhtigii nebi yuusuf akbaata iyo nimankaa masar ku dhacay oo kale ilaahu ku qabo markaa kadib baana haddana ilaahay yaa subxaanahu wa tacaala abaar iyo waxaa weeye waxaa barwaaqiya aaranbu u keenay iyaga oo iyaga oo yaboohay inay soo rumayn doonaan haddii ilaahay roob u keeno ay gaalnimadan ka noqon doonaan iyo waxan ay samaynayaan sidii ma yeeleen maya tiibuu ilaahay noo sheegi wa idaa adaqna annaasa dadkii haddii aan dhadhan siino raxmata naxariis min bacdi daraa'a abaar iyo dhib ku dhacay iyo gaajo kadib taasoo massadhum taabatay idaa waa wakhtigaas lahum iyagu u sugnaaday makrun shirqool fii aayaatinaa aayaadkanagii ayay shirqoolayaan aayaadkii ilaahay bay jeesjees iyo beenin ayay dadka ku dirayaan idaa lahum waaba iyagoo u sugnaaday meeshii ay ka sugeen markii ilaahay abaartii ka kiciyey oo barwaaqo u keenay iimaan looga fadhiyey idaahum waxay bay nagu soo kediyeen makrun iyagoo shirqoolayo fii aayaatinaa aayaadkayaga qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow allaah allo yaa asracu degdeg badan makran xagga shirqoolka maxaa yidhi shirqoolkiinu waa daciif allana awood buu leeyahay wuu idin arkaa idinkana ma aragtaan meeshuu idinku dhufan buu og yahay idinkuna waxba ma ogidiin allaahu asracu isagaa degdeg badan makran xagga shirqoolka inna rusulanaa rusushannada oo malaa'igta ana yaktubuuna way idiin qorayaan maa tamkuruuna waxyaabaha shirqoolka ah iyo hagardaamada aad u haysaan diinta ilaahay waa la idiin qori doonaa huwa rabbigiin hadda marka nicmada ay adduunka ku haystaan oo dhinac ah oo la tusayo iyo dhinac kale ilaahay inay awooddiisa ay gacanta in lagu hayo ilaahay qabdadiisa inay ku sugan yihiin qabashada ilaahay inayna ka fakanaynin yuu ilaahay noo sheegayaa huwa alle alladii allihii wee yusayirukum idin socodsiinayo filbari waxaa beriga oo dhulka ah iyo walbaxri baddaba waan ognahay nimankaa inay tijaaraysan jireen oo rixlata ashitaa'i waasayf marka ilaahay baa awooddiisa waxaa waye daabooyinkii iyo waxaad fuulayseen yuu idinku socodsiiyaa walbaxri baddana waa duuniyaad baad fuushaan marka barigu waa iska sahle waxaa weeye badda oo khatara yaa qur'aanku marka sharxay xataa idaa kuntum markaad ahaataan filfulki doonidii dhexdeeda markaad ahaataan xataa idaa kuntum filfulki markabkii ama doonidii oo wajarayna ay socdaan doonidii bihim iyagoo ay la socdaan waa laga jeedsada fiiri ma astaahilaan hadalka in iyaga loo hayo ma astaahilaan waa niman kafara oo waa laga xataa idaa kuntum haddaad ahaataan filfulki sidii saa loo lahaa unbaa layidhi wajarayna ay socoto doonidiina bihim iyaga ay la socoto bikum lama dhihina bihim baa layidhi biriixin dabayl tayibatin oo wanaagsan oo aan mid aad u yarna ahayn mid aad u weynna aan ahayn oo doonidana kaxaynayso aan muxuuaha doonidana aan qallibaynin oon rogaynin oo wa farixuu ay ku farxeen bihaa dabayshaas oo wanaagsan jaa'athaa waxaa u timid riixun dabayl caasifun oo wax burburinayo oo shadiid aad u daran riixun caasifun wa jaa'ahum waxaa u yimid almawju hirkii yaa min kulli makaanin hirkiibaa wuxuu uga yimid min kulli makaanin wadannuu waxay yaqiiniyeen annahum iyaga uxiita in la hareereeyey bihim iyaga in la koobay oo la hareereeyey oo meelay ku baxsadaan ayna jirin haye markaa maxaa dhacay waa ka nimankii aayaadka ilaahay makriga ku samaynayey qur'aanka ku jeesjeesayey nebi maxamed haya haa ulaahi shufacaauna lahaa qur'aankan bedel wixii oo dhan intay ka tagaan dacawullaaha ilaahay bay baryayaan mukhlisiina xaal ay u yihiin kuwii u saafi yeelayo lahu lilaahi alle yay addiina hoggaansanka ayay ilaahay u keli yeelayaan mukhlisiina lahu diina macnaha ducada yay ilaahay u keli yeelayaan marka markii uu dhibkaa qabsado asnaamtii iyo wixii oo dhan way halmaamayaanoo waxay odhanayaan ilaahu haddii aad naga faydo waxan wakaalla in anjaytanaa haddii aad naga faydo min haadihi shiddadan iyo dhibkana haysto min haadihi haddaad naga faydo lanakuunanna waxaan ahaanaynaa aanu ahaanaynaa min ashaakiriina kuwa ilaahay ku shukriyo ayaan ahaanaynaa lain anjaytanaa min haadihi lanakuunanna min ashaakiriina kuwa ilaahay shukriyo ayaan ahaanaynaa marka waa sidaa markii nicmo ilaahay uu siiyo oo in la rabay in daacadiisa iyo ilaahay wuxuu raalli ka yahay iyo ikhlaas iyo ducadoo loo keli yeelo markii kalena wakaas oo dhib soo gaarana asnaamtoodii bay halmaamayaan falammaa anjaahum ilaahay markuu badbaadiyey oo koriyey oo nabadgeliyey idaahum waa iyagoo markaasoo yabquuna doonayo fil ardi dhulka dhexdiisa bikayri alxaqi xaq daray yay ku samaynayaan oo fasaad iyo macaasi iyo ilaahay kayrkiis oo la baryo waxaasay haddana ku kacayaan yabquuna fi lardi bikayri alxaq waxaa la yidhi yaa ayuha annaasu dadow innamaa in kale ma ahe bakyukum dulmigiinna iyo xadgudubkiinna innamaa bakyukum calaa anfusikum naftiina korkeeda unbay ahaatay innamaa bakyukum calaa anfusikum naftiinay ahaatay oo iyada unbuu ku soo noqono dulmiga aad samaynaysaan midhihiisa idinkaa guranaya dad walbana waa saa cid kasta oo macaasi iyo dulmi iyo samayso hadday moodayaan inay sidaa ku baxsanayo waxaa weeye iyaga unbay ku soo noqon xidhibteediina way arkayaan innamaa bakyukum waxaa weeyaan calaa anfusikum mataaca alxayaati ddunyaa marka qur'aanka wuxuu ka jawaabi daa'iman shay oo la isweydiin lahaa oo markii uu yidhi innamaa bakyukum calaa anfusikum markuu ilaahay yidhi innamaa bakyukum calaa anfusikum markuu sidaa yidhi waxaa weeye yaa waxaa la isweydiini awa bakyiga iyo dulmiga nimankan lasii bulaalinayo oo xoolihoodii cirka ay marayaan oo carruurtoodii ay maxaa intaa marayaan oo sidii weliid binu mughiira isagoo amwaashiisu ay ka badatay toban wiil shanna dhinac iska marinayo shanna dhinac iska marinayo oo saas oo kale ah aaway dulmiga ku dhacay oo lagu qabtay yaa isweydiin karaan tiibuu qur-aanka ka jawaabi innamaa bakyukum calaa anfusikum mataaca alxayaati addunyaa waxaa weeye tan aad haysataanna waa mataaca alxayaati addunyaa tatamatacuuna shahawaadkan iyo waxan iyo waxaad ku raaxaysanaysaan mataaca alxayaati noloshii raaxadeedii addunyaa ee liidatay humma markaa ka bacdi ilaynaa annaga yuu marjicukum meeshaad u soo noqonaysaan waa annaga fa nunabbi'ukum waxaan idiin warramaynaa bimaa shaygii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna inaad camal fashaan marka mataaca alxayaati dunyaa sooma ana dhihin waxaad ku raaxaysanaysaan adduunyadan marka ilaahay ayaad u soo noqonaysaan markaad dhimataan acmaashiinnibuu idinka abaalmarini waa goodi iyo cagajuglayn aad iyo aad u xoog badan weeye oo sidaasuu ilaahay u sheegayaa subxaanahu wa tacaala marka waxaa lagu yidhi haddaad adduunyadan aad isku moodeen iyagaa waxay u deliishan kol haddaan maal haysanoon caafimaad qabno oo carruurtanad iyo cirkaa aan marayno nala bulaalinayo waxay taa deliil u tahay in aan annagu waxay taa deliil u tahay inaan waxa aan haynoo dhan uu raalli ilaahay raalli naga yahay oon fiican nahay tiibuu ilaahay sheegayaa subxaanahu wa tacaalaa allah wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu dadow innamaa bakyukum waxaa weeye alla wuxuu ku yidhi innamaa adduunyadan iyo inayna qiimo lahayn baa loo sheegi innamaa mathalulxayaati noloshan xaaladeedii tusaalaheedii ama mahmaahdeedii waxay la mid tahay kamaa'in biyo oo kale kamaa'in biyo anzalnaahu aan dejinnay min assamaa'i cirka aan ka soo dejinnay oo fakhtalata uu isku dhex darmaday bihi bisababi almaa'i nabaatul ardi dhulka tigaaddiisii ayaa isdhex gashay oo iska dhex baxday oo foodda isla gashay nabaatul ardi oo mimaa kii an ya'kulu annaasu dadku uu cuno wal ancaamu nicmoolaydana ay cunaan xataa idaa akhadad markay qaadatay al ardu dhulkii waxaa weeye zukhrufahaa quruxdeedii markay qaadatay xataa idaa akhadad zukhrufahaa xusnahaa wa bahjatahaa quruxdeedii iyo dhalaalkeedii markay qaadatay oo wazayanad ay isqurxisay oo wadanna uu maleeyey ahluhaa dadkii dhulkan iyo beerahan iyo xoolahan nicmoolaydan iyo barwaaqadan iyo roobkan wadanna ahluhaa waxay u maleeyeen annahum iyagu qaadiruuna inay yihiin kuwii awoodayo calayhaa waxyaabahan inay tamakansadeen oy ku intifaacayaan oy midhaheeda guranayaan oo ay waarayaan saasay u malayeen annahum qaadiruuna calayhaa ataaha waxaa u yimid amrunaa cadaabka yagii baa u yimid amarka la sheegi waa cadaab oo way gubatay amrunaa leylan habeen buu u yimid aw nahaaran maalin ilan waa isku mide halaaggii baa nabaadkii wixii soo baxay tigaaddii waa la halaagay fa jacalnaaha waxaan ka yeelay xasiidan tu la goos la gooyey oo kale waxaa beerta dadka beeralayda way garan marka beerta la gooyo oo haddana balkiina lasalka laga gooyo oo si xoolaha loogu calfiyo oo haddana la gubo si haddana ta soo socoto lagu beero tii oo kalea laga dhigayoo fajaal fa jacalnaaha waxaan ka dhignay xasiidan maxsuudan mid la jaray oo la gooyey oo yaan ka dhignay oo waxaad moodaa inaan waxbaba meesha ka oolin kaan lam takna waaba iyadoon ahayn bil amsi shalay inayna meeshan waxbaba ku oolin yaa loo qaadanayaa kadaalika sidaas yaa nufasilu u kala dhigdhigaynaa al aayaati aayaadka liqowmin qoom baan u kala dhigdhigaynaa qoomkaasoo yatafakkaruuna oo fikirayo oo wax ku qaadanayo oo markaa kadib inay iimaan u horseertaa la doonayaa liqowmin yatafakkaruun wallaahu allana yadcuu wuxuu idinku yeedhayaa ilaa daari asalaami nabadgelyada daarteedii baa la idinku yeedhi wallaahu yahdii ilaa daari asalaami waa jannada daaru suruur iyo waaliqaama meesha faraxa iyo weligeed nagaadiga ah taasuu alle idinku yeedhayaa daaru salaam baa lagu magacaabay in la duqoobo waa nabad waxaa weeye waa laga aamin yahay in la jirado waa laga aamin yahay wax walba welwel iyo walbahaar iyo xusni waxaa aamin baa laga yahay daarusalaam baa la yidhahdaa wayahdii ilaahay wuu hanuuninayaa man yashaau qofkuu doono ilaa siraatin jid buu ku hanuuninayaa jidkaasoo mustaqiimin oo toosan markii ilaahay dadka uu ugu yeedho dadkii labay noqonayaan sidii lagu yaqiinay qur'aanka tarkiib iyo tarhiibkii laba bay qaybsamayaan ilaahay yeedhidiisa kuwa aqbalayo oo marka janno iyo ilaahay khayrkiisa u dambaynayo iyo kuwa diidayo oo gaalnimada iyo macaasida ku hadhayo oo iyagana waan arki doonaa waxa ku dhici doona iyo abaalkooda alla wuxuu yidhi liladiina kuwii waxaa u sugnaaday alxusnaa aladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu samafalay oo ilaahay rumeeyey waxaa weeye axsanuuda waxaa weeye biliimaani iyo camalka saalixa marka dadka culimmada ay ku fasirayaan axsanuu biqowli laa ilaaha ila allaahu waa iimaankii baa loo jeedaa liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanu samafalay alxusnaa tii wanaagga badnayd oo jannada ah iyo wa ziyaadatun ziyaado kale oo annadaru ilaa wajhi illaahi alkariim ayay fiirinayaan taasay helayaan walaa yarhaqu ma daboolayo wujuuhahum iyaga wejiyaalkooda qatara waxaa weeyaan qatarun qatar ma daboolayo qatarka waxaa weeye waa madow oo waxaa weeye wujuuhahum gubaarun walaa sawaad madow iyo boodh midna ma daboolayo walaa dillatun dullina ma daboolayo oo ay ay dullaysan yihiin oo ay masaakiin yihiin ulaa'ika kuwa asxaabuuljannati jannada asxaabteedii weeye oo hum iyaga fiihaa jannada dhexdeeda yay khaaliduuna ku waarayaan waaladiina kuwii kasabuu shaqaystay assayi'aati macaasida iyo xumaanta sameeyey oo ilaahay caasiyey kuwaasi waxaa weeye waaladiina kasabuu sayi'aati jazaa'u sayi'atin waxaa weye bimithlihaa yujsowna waa la abaalmarinayaa jazaa'u sayi'atin xumaan abaalmarinteedaa lagu abaalmarinayaa oo bimithlihaa iyadoo kaleeta ah xumaantay sameeyeen mid la mida wa tarhaquhum waxaa daboolaysa dillatun dulli baa ka muuqda wa tarhaquhum dillatu maa lahum umana sugnaanin min allaahi ilaahay xaggiisa min caasimin wax ka waardeeynayo oo ilaalinayana uma sugnaanin ka'annamaa haddaa marka foolxumadooda iyo sida ay yihiin ilaahay hadduu noo sheegayaa ka'annamaa waaba iyadoo uqushiyood la dabooshiiyey oo la huwiyey wujuuhahum wejigooda qitacan gobollo oo min alleyli habeenka habeena oo mudliman madow waxaad moodaysaa in loo labisay wejiyaashooda sida uu u madow yahay in waxaad mooddaa habeen aad u madow in wejiga loo loo saaray baad moodaysaa wa taraqum dillah marka waxaa weeya ka'annamaa uqshiyad wujuuhum qitacan min alleyli mudliman ulaa'ika kuwa asxaabu nnaari naarta asxaabteeda weeye oo hum iyagu fiihaa naartaas iyo khaaliduuna ku waarayaan wa yowma naxshuruhum yowma maalin bay ku waari ama yowma maalin ka sheekee naxshuruhum aan kulminayno jamiican iyagoo dhan iyaga oo dhan baa la soo kulminayaa humma naquulu waxaan ku odhanaynaa liladiina kuwii ashrakuu shariig yeelay makaanakum bal halkiinnaa ku nagaada alzimuu makaanakum idinka halkaa jooga makaanakum antum idinka iyo wa shurakaa'ukum shurakadiinnaba bal halkaasii taagnaada fazayalnaa waannu kala soocnay buu yidhi ilaahay fazayalnaa baynahum waannu kala madhnay iyaga iyo mu'miniintii waa sidii ilaahay u yidhi wamtaazulyowma ayuha almujrimuun waxaa weeye war soocma oo dhinacu istaaga markii ay sidaa dhacday waxaa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi antum wa shurakaa'ukum fazayalnaa baynahum dhexdoodii ayaan kala soocnay wa qaala shurakaa'uhum kuwii ay caabudeen waxay yidhaahdeen maa kuntum mi idan ahayn iyaanaa annaga tacbuduuna kuwiinna caabuda mi idan ahayn marka haddii wax badan bay caabudayeene haddii waxa ay caabudayeen wax hadlaya uu yahay oo sidii malaa'igtii ama cusayr ama ciisa ama cid walba ciddii la caabuday oy hadlayso haddii webi isberi yeeliyo iyo sida ciisa marka waxay odhanayaan annagana ma ayna caabudaynin wa qaala shurakaa'uhum kuwii shurakada ay ilaahay la wadaajiyeen waxay odhanayaan maa kuntum iyaana tacbuduuna annagana ma adan caabudaynin fa kafaa waxaa ku filanba billaahi ilaahi shahiidan markhaati baynanaa wa baynakum annaga iyo idinka dhexdiinna in kunnaa inaan ahayn can cibaadatikum la khaafiliina inaadna caabudaysaaanba warbaka ma aanan haynin saasay yidhaaheen marka hadday wuxuu sanam iyo ahaayeen ilaahay baa subxaanahu wa tacaalaa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala caqli iyo lisaan u yeelaya saasay u hadlayaan wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam dersigii xaggaa joogo